بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين cashirkan cashirkii laba boqol labaatan iyo sideedaad wey wuxuuna ka mid yahay cashiradii inoo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimkaa wuxuuna ka kooban yahay asuwar almudafifiin walinshiqaaq waalburuuj suuratu lmudafifiin suuraddii saddex iyo siddeetanaad wey waxay ku magacaaban tahay cibaaradaas weylun lilmudafifiin suuratu lmudafifiin madaniyat alawaa'il makiyat alawaakhir way qaybsantaa gadaalkeeda dambe waa maki awalkeeda horena waa madani aayadaha suuratu lmudafifiin sittun wa halaahuuna aaya lix iyo soddon aayadoodu suuratu lmudafifiin sababu nusuul bay lahayd saxaabi jaliila kana mida min reer madiina ka mida min ansaari rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ayaa sababkii sheegaya wuxuu leeyahay kunnaa aswa annaasi kaylaa haddaanu reer madiina ahayn dad wax beega oo beegga nagaga liitay ma jirin xataa innahu la yakuunu liaxadina mikyaalaan mikyaalun yashtarii bihi wa aakhara yabiicu bih laba laba koob baan haysannay markaan dadka wax ka soo beeganayno mid weynaan uga soo beegan jirnay markii aan dadka annaga wax u beegaynana mid yaraan wax u beegi jirnay wama in nasalat fiinaa weylun lilmudafifiin xataa asbaxnaa axsana annaasi kaylan wawasna markii ay soo degtay suuradayna canaanatay markiina dadka kuwa ugu fiican baan noqonay buu leey idan meeshaas sababkiibaa muuqanaya kolkaa tadfiifka wasanka iyo kaydka lagu sameeyo kabaa'irta waaweyn ee minal kabaa'iri ka mida aakhirana lagu cadaamuto adduunkana lagu ciqaamuto oy abaar iyo roob la-aani ka dhacdo ayay ka mid yihin abda-u haadihi suura waxaan suuradatan ku bilaabayaa bismillaah eebba weyne magicii qabidii alihi araxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waylun cadaab daran waxaan idhi waa waadun fii jahannam aw kalimatu cadaab labada waad ku fasiri karaysaa waadii jahannama gudaheed ku yaal aad u qaab daran tastaciidu minhu jahannam jahannamadii kalaa ka cabsoonaysa oo le ilaahu naga badbaadi alweyn iyo ereyo qallafsan waxaa le lilmutafifiin kuwa beegga fudaydiya tadfiifkii sida loo fasiray aladiina dadka idaktaaluu calannaasi xuruufta jaar waa la kala bedel qaataa calannaasi minannaasi kolkay dadka wax ka soo beeganayaan yastawfuuna buuxbuuxsanay wa idaa kaaluuhum aw wasanuuhum cala alxadfi walisaal baa la yidhaa kaaluu lahum aw wasanuu lahum laamtiina waa la gooyey warkiina waa laysu geeyey cala alxadfi walisaal idaa kaaluuhum hadday iyaga dadka wax u beegayaan aw wasanuuhum amay u rodlinayaanna yukhsiruuna waa dhimayaan dadka wax naaqisay siinayaan iyagana wax kaamilay qaadanaya alaa yadunnu ma wayan ogeyn ulaa'ika kuwa sidaa wax yeelaya annahum iyaga mabcuuhuun in la soo bixin doonaa sawma oga liyawmin liajli yawmin maalin darteed yowmkaasoo cadiimin weyn oo yowmulqiyaamaha yowmkii cadiimka waa la fasiray yowma maalin yaquumu nnaasu dad idaylkii waystubi doono lirabbi alcaalamiin ilaahi lirabbi alcaalamiin yowma almuxaasabati waljazaa'i waaljannati wannaar in maalintaa la keenayo oo wixii ay xuquuq iyo gardarro ummadda ka galeen wixii oo dhanba laga gudaayo waxaa la ysku edbinayaana uu naaru jahannamo yahay soomay ogow weylun cadaab daran oo aan la xamili karin wuxuu u sugnaaday lilmudafifiina kuwa fudaydiya beega aladiina mudafifiin idaktaalu hadday wax beeganayaan cala annaasi min annaasi dadka ay wax ka soo beeganayaan yastawfuun dhamaystiranaya xaqoodii kaamil ay u qaadanayaan waidaa kaaluuhum hadday iyaga dadka wax u beegayaan aw wasanuuhum ay wax u rodlinayaanna yukhsiruuna waa dhimaya oo wixii dadka ayay wax ka dhimayaan gaadley wey cadaab ninka baxa ka ugu dambeeya hawshaan ninkii bilaabay wey alaa yadunnu ma wayan malaynayn ulaa'ika kuwa sidaa u dhaqmaya ku dhiiranaya xuquuqda bani aadamka an alla ka baqay alaa yadunnu ma wayan yaqiininayn ulaa'ika kuwa sidaa yeelay annahum iyaga mabcuusuuna in lasoo bixin doono liyowmin liajli yowm maalin darteed yowmkaasoo cadiimin weyn cadiimun hawluhu wannaasu fiihi xuyaaraa midla mabtuuti ilfiraash maalin la yaaban yahay wareerkiisu badan yahay shiddadiisu badan tahay jahanama ay diyaar tahay calaa maa fiiha min zaquum wa xamiim wa yaxmuum wa khisliin sawma oga liyowmin maalin cadiimin weyn yowma maalina yaquumu nnaasu dadka uu kici doono fadhi ma jiro jiifna ma jiro raaxo ma jirto waa la wada taagan yahay saasaa qiyaam loogu magacaabay fala istiraaxa walaa nawma midna ma jirto yowma maalin yaquumu nnaasu dadku istubayo maxaa laysu tubayaa lirabbialcaalamiin uunka rabbigiisii baa jooga oo kolkaa waa lifaslilqadaa kolkaasaa daalimka iyo madluumka loo kala garnaqaya yowma maalin yaquumu nnaasu dadku istubi doono lirabbi alcaalamiin uunka alcaalamaasi walla ilaa wixii ka soo haroo dhan yaa caalam la yidhaa rabbigii abuurtay ee lahaa ee maamulayay dartii ayaa dad idaylkii u taagan yihin yantadiruuna maa yufcalu fiihim wixii lagu samaynayo bay dadku dhowraayaan kalla arrinka sida la mooday maaha ina kitaaba alfujaar dembiyaalka qayb ka mida qofka galaa hal magac buu yeelanaya hadduu qofku beenaalo yahay kaadib buu noqonaya hadduu wax qaadqaadka yaqaaniya gacan dhaafka saarikh baa la odhanaya haweenka hadduu daba wareegaysana saani baa la odhanaya hadduu dadka dilana qaatil baa la odhanaya intaba markuu sameeyaa magicii faajir baa la yidhi tashbiihda meeshay ka socotaa waxa wey waaga markuu barya alfajar iftiinka dhan walbuu u kacaa xagga iyo xagg iyo kor iyo hoos buu u bahaa idan qofka macaasi nooc walba gala ayaa faajir la yidha jabaljaanoo kale wey aalkoladiibuu cabaayaa khamradiibuu cabaayaa dadkiibuu dilayaa guryihiibuu u dhacayaa alaabtiibuu cadayaa wax dembi ah oo uu ka dhowrsan male idan faajir waxa weeye dunuubtii wuxuu ka tegi male kolkaa kuwaas buugga camalkooda lagu qoro meel sijiin la yidhaa buuggii naftiisana sijiin baa la yidhaa meesha la dhigayaana magaceeda sijiin baa la yidhaa kolka waa diiwaanka acmaalulfujaar baa lagu dhigaa meeshana toddobada arday ka hoosaysa ibliis iyo ciidamadiisa ayaa la geeyaa kalla arrinka sida la mooday ma aha xuquuqda ummadda inta la dardaro oo wasanka iyo kaylka lagu dunto in la badbaadaya ma aha laysa alamru kamaa tadunnuun arrinku saad moodaysaan maaha ina kitaaba alfujaar caasiyaalka buuggii camalkooda lagu qoray lafii sijiin sijiin meel magaceed la yidhaah ayuu ku sugan yahay kolkaa buugga naftiisa sijiin baa la yidhaah meesha la dhigayana sijiin baa la yidhaah walismu ma'khuudun min asijni xabis oo kale wey kolka waxalriin baa meesha la geeyaa laguna qafila waana faajiriinta buugga camalkooda ku yaal iyo shayaadiintii baadiyaysay waxaasoo dhan ayaa meesha lagu afgembiya fa kubkibuu fiiha hum walghaawuun wa junuudu ibliisa ajmacuun halkaasaa la ysugu geynayaa taasay markaa isku cagcaganaya kalla arrinka sida la mooday maaha ina kitaaba alfujaar kuwa dembiyada waaweyn buuggii camalkooda lagu dhigay lafii sijiin sijiin gudihii buu ku sugan yahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiinaya maa sijiin sijiin waxa uu yahay maxaa ku ogeysiinaya kitaabun waa buug marquumun lagu dhigay acmaashii dadkaas xunxun ayaa lagu dhigay dabadeedna meeshaas xun baa la geeyey waylun cadaab daran waxaa leh yowmaidin maalintaa yaquumu nnaasu lirabbialcaalamiin maanta uunka alle hortii istubayo cadaab daran waxaa leh lilmukadibiin allaha wa rasuulahu wamaa akhbara bihi ilaah iyo rasuulkii iyo waxay sheegeen iyo bacsiga walxayaatu alaakhira dadkii beeniyey ayaa maalinka cadaab daran aladiina mukadibiin yukadibuuna beeninayay biyowmiiddiin is-abaalmarinta maalinteeda beeninayay yowmuddiinna suuraddan suuraddii ka horraysay ayaynu ku soo marnay yaslawnahaa yowma addiin wamaa hum canhaa biqaa'ibiin wamaa adraaka maa yowmu ddiin uma maa adraaka maa yowmu ddiin yowma laa tamliku nafsu linafsin shay-a waalamru yowmaidin lilah aladiina mukadibiinta yukadibuuna biyowmiiddiin abaalmarinta maalinteeda beeniyey yaa beeniya maalinta wamaa yukadibu ma beeniyo bihi biyowmiiddiin ilaa kullu muctadin mid xuduud gudbaya kulligiibaa beeninaya asiimin dembigal badan laa yatawarac walaa yakhaafuullah can ayi ismin yadkhul fii kulli dunuub midka galaya ee xuduudda gudbaya kaas weeye midka beeniyey oo idaa tutla haddii la akhriyo calayhi korkiisa aayaatuna aayaadkan eebba dejiyey dushiisa haddii lagu akhriyo qaala wuxuu aayaadkii eebba leeyahay asaatiiru alawaliin akaadiibu alawaliin waxyigiibuu dafirayaa yunkiru alwaxy wa yaquulu alaayaatu min asaatiiri alawaliin dadkii horreeyey sheekooyinkii laga dhaxlay oon wax ka jirin wey oo markaa waxyinimuu diiday midkaas ayaa cadaab daran leh maalinta alle la hortegayo kalla arrinku sidaa ma aha ina kitaaba alfujaar caasiyaal buugood lafii sijiin godkaas gudihiisa ayuu ku sugan yahay kitaabkii iyo godkii ayaa labadiiba sijiin lagu magacaabi karaa wamaa adraaka maxaa ku ogeysiinaya maa sijiin sijiin wuxuu yahay maxaad ka ogtahay kitaabun waa buug marquumun lagu dhigay acmaal alfujaar faajiriinta camalkoodii ayaa lagu dhigay kolkaasaa la dhigay meeshaa magaceeda sijiin la yidhaah taxta alardi saabica arlada toddobaad buu ka sii hooseeyaa maxallu ibliis wa junuudu ibliis iyo intii rumaysee raacday xaruntooda wey waylun cadaab daran waxaa leh yowmaidin maalinta alla dartii laysu tubaayo lilmukadibiin ilaah iyo rusul iyo kutub iyo qiyaamo kuwa beeniyey aladiina yukadibuunta mukadibiin yukadibuuna beeninaya biyowmiiddiin abaalmarinta maalinteedii qiyaamo ayay beeniyeen wamaa yukadibu beenin maayo bihi yowmuddiin ilaa kullu muctad mid xadgudubay xaqiibuu ka tillaabsaday baatilkiibuu u tillaabsaday runtiibuu ka tillaabsaday beentiibuu u tillaabsaday xalaashiibuu ka tillaabsaday xaaraamtiibuu u tillaabsaday tawxiidkii iyo taacadii shirkigii iyo kufrigii iyo nifaaqiibuu u tillaabsaday ilaa kullu muctad mid xuduuddii loo xariiqay gudbaya asiimin dembigal badano idaa tutla haddii la akriyo calayhi korkiisa aayaatuna almunazala min asamaa aayaadka cirka eebba ka keenay haddii dushiisa lagu akriyo qaala wuxuu odhanayaa mukadiban wa mustakbiran isagoo aayaadkii eebba beeninaya xagna iskala weyn inuu aayaadka u hoggaansamo ayuu wuxuu ku jawaabayaa asaatiiru alawaliin akaadiibu alawaliin dadkii horreeyey beenahay dhaafeen oo la kala wariyey wey ee wax waxyiga ee soo degay ma jiro kalla waxaa rabbi yidhi subxaanahu casa wajal heerkaas maxaa gaarsiiyey aayaadka eebe in intuu rumayn waayo raaci waayo weliba uu u gafo waxaa gaarsiiyey qalbigiibaa dhintay qalbigiibaa dhintay xadiis baa ku soo arooray haddii qofka mu'minka ina almu'min idaa adnaba danba nukita fii qalbihi nugtatun sawda gaf hadduu galo dhibic madow baa qalbigiisa ku dhagaysa uma idaa taaba minhaa suqila can haddii uu ka toobad keeno qalbigii waa la sifaynayaa ama idaa lam yatuub wa tacawada cala adunuub qalbiga oo dhan ayaa qarsoomaya say dhibica meel uga dhagayso kulligii sidii mindirays ku luntay ayuu madoobaanayaa wadaalika quwaraan alladii qaala allahu fiihi kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun kolkaa qalbiga uu sidaa noqdo madoobaado dhan walba uu ka madoobaada rajo male waa galbaday ulaa'ika aladiina tabaca allahu calaa quluubihim watabacuu ahwaa'ahum noocaasuu ku darmay markaa rajo male damacna male waana u dhammaatay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi kalla arrinku sida la mooday maa bal raana waxa madoobeeyey miririyey calaa quluubihim laabyaalka korkooda waxaa miririyey maa gefka ay kaanuu ahaan jireen fi dunyaa yaksibuuna kuwa galabsada min alkufri waalmacaasi waalfasaadi waaldulmi waatakhriib gafafkay galaayeen ayaa qalbigoodii madoobeeyey kolkuu qalbigii madoobaaday waa u dhammaatay وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إذا قلبي ما لنتي هدو قلبي لنتي وهو دماتي عقابك اللقو سمير كلا وحهبالا إنهم كوان حق بينيي عن ربهم خبقوا حقي يومئذ yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin lama xajuubuun alla arki maayaan loomana ogola haddii kuwan lagu ciqaabay ilaa aragtidii yufham min haada dad baa alla arkaya wasadaqa allaahu fii qawmihi fii qowlih wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira kolka markay kuwan ilaa arkayaan kuwan waa layska xijaabay ciqaab baa looga dhigay kalaa innahum can rabbihim yowmaidin lama xajuubuun haddii ilaah laga xijaabay faynhum xaggee aadeen uma marka laga xijaabo ka gadaal innahum la saalu ljaxiim naartii jaxiimo ahay intay galaan ay ku gubtaan bay ku qumudayaan iyagoo jaxiimo baabi'isay oo gubtay ayaa hadalkan la leeyahay uma yuqaal tabkiitan wa tawbiiqan wa ta'niiban wa taqriican waxaa loo dhahayaa haada aladii kuntum bihi tukadibuun adaa ma jira weydinkii lahaa waataa jaxiimo iyagoo jugugacay oo baaba'ay yaa warkaana laga dul leeyahay uma yuqaalu waxaa loo dhihi doonaa haadaa cadaabkana alladii cadaaba aad kuntum fi dunya adduunyada gudaheeda ku aydeen bihi bilcadaab tukadibuuna kuwa beeniya cadaab ma jira ad dhihi jirta kalla waxaa sugan bal raana inuu miririyey calaa quluubihim laabtooda dusheeda waxaa miririyey maa gafka ay kaanuu ahaan jireen fi dunyaa hadday joogeen yagsibuuna kuwa galabsadoo shaqaysta kallaa waxaa hubaala innahum mujrimiintaas can rabbihim iyaga rabbigood xaggi yowmaidin maalinta qiyaamo lama xajuubuun kuwa laga xijaabayow la kulmi maayaan yaxtajibu llaahu subxaanahu canhum ayuu ka xijaabanayaa suma ka gada innahum iyaga nasaaluuljaxiim jaxiimay ku gubanayaan yadkhuluuna fiiha wayaxtariquuna biha yaxtariquuna biha lasaalu jaxiim suma ka gadaalba yuqaalu waxaa loo dhihi doonaa haadaa cadaabkana alladii cadaaba kuntum aad ahaan jirteen fi dunyaa bihi cadaabka tukadibuuna kuwa beeniyow calaa ariiqati lqur'aan qur-aanka waddadii aynugu soo barannay min atarkiibi watarhiib marka lagu sheega dadka cun iyo waxaa loogu talagalay in la keeno haddana dadka fiifiican iyo waxaa loogu talagalay kolka adiga naftaada marna waa lagu raqba gelinaya saalixiinta iyo waxaa loogu talagalay ayaa lagu jeclaysiinayaa marna dadka xunxun iyo acmaashooda iyo meesha loogu talagalay yaa lagu nacsiinaya kalla arrinku sida la mooday maaha inna kitaaba al abraar dadka baariyaalka ee ilaah warkiisii dhammaan yeelay min naaxiyati alcaqiida waalcamal waalaxkaam waalusluub waalaadaab watawjiih nafaduu awaamirallahi kulliha ilaah wuxuu faray oo dhan ayay wada meel mariyeen kalaa waxaa sugan inna kitaaba alabraar dadka baariyaalkaa buugga lagu qoray camalkoodii suubanaa lafii ciliyiin ciliyiin isagana mawdacnu meelna waa la yidhaa buugna waa la yidhaa isagana fawqa samaa'i saabixu ku yahay meel qiimi badan mu'miniintii camalkoodaa la geeyaa kalaa waxaa sugan inna kitaaba alabraar baariyaal buugga camalkooda lagu qoray lafii ciliyiin meesha ciliyiin la yidhaah ayuu ku sugan yahay hadday buug tahay iyo hadday guri la dega tahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiinaya maa ciliyuun wuxuu yahay kitaabun waa buug camalka saalixiinta lagu qoro marquumun lagu dhigo acmaala saalixiin dadka fiifiican camalkooda ayaa lagu dhigaa wayudawan fiih gudihiisa lagu qoraa yashhaduhu waxaa dhowroo haya almuqarabuun min almalaa'ika malaa'igta muqarabiin la yidhaah ee rabbi ka agdhow ayaa haysa waa buug sharaf leh qiimi badan ina alabraara dadka baariyaalka lafii naciimin barwaaqa gudaheed ayay ku sugan yihiin cala alaraa'ik sariira korkood bay yanduruuna ka dhowrayaan yatafarajuuna cala almujrimiin mujrimiinta oo la cadaabayo oo la ciqaabayo ayay iyagoo meel ka raaxaysanaya ayay dhowrayaan maca bucdiiljannati min annaar haddana aad bay naarti iyo jannada u kala fog yihiin faljannatu fawqa samaa'i saabica wa taxta carshi raxma jannadii kor bay jirtaa naartiina waxay jirtaa taxta sam- taxta alardi saabica wamaca daalika yatafarajuun waa dhowranayaan waana eegayaan basti tilfaas hadda kaasaba wixii qariib la dhihi jiray soo dhoweeyey inaad intaad telefishinka adeer furto waa sanca min almakhluuq aad fiirinaysa shanta qaaradood wixii ka dhacay yaad meeshaan ka fiirinaysaa famaa baaluka biqudrati illaahi caza wajal ilaa awooddiisii maxaad u malaysay basharkiiba hadduu heerkaa gaaray oo banooni lagu cayaaraya aakhira dunya aad aqalka ay dhexdiisa ka fiirinayso codkiina maqlayso shanqarti ama dad qoortii ismarmaroojinaya dhulka dabadiisa aad bakdiya bukdii maqlayso idan hadda gariib waa baaba'ay waaba la arkayba kolkaa basharkiibaaba gaaray famaa baaluka biljabbaar caza wajal cala laraa'ika sariira korkood bay yanduruuna ka dhowrayaan tacrifu waxaad aqoonsan fii wujuuhihim wujuuhil abraar baariyaal wejigooda waxaad ka garan nadrata naciim barwaaqada ku tagtay naxsanaantii ay ka qaadeen dad dhaqan oo dhaadan oo calool bariyey oon jirkooda meel godan lahayn korkooda laga labansan karow nadrata naciim barwaaqadii ayaad naaxideedii ka garanaysa yusqowna waa la waraabiyaa min raxiiqin khamraa la waraabiyaa makhtuumin weelkeeda la alxamay laa yaftaxuhu ilaa hum iyagaa furanaya khitaamuhu aakhiru shurbin minha inta ugu dambaysa ayaa miskun udeyg badan oo wixii udgaayoo dhan kasii udug oo macaanka udeyguu kaga daray kolkaa kabada ugu dambaysa baana ugu sii udgoon wa fii daalika barwaaqada baariyaa loo sheegay gudaheed falyatanaafas ha u tartameen almutanaafisuun akhyaari waxay u halganto oo loo hardamo oo loo kala dheereeyo kaasa aw waa miisaajuhu raxiiqaa la siiyey baraxa yaree loogu darayo min tasniim cayn shubmaysa oo magaceeda tasniim la yidhaah ayaa iyaga looga barxayaa asxaabulyamiin amaa muqarabuun laga barxi maaye isagoo khaalisa ayay cabbayaan caynan ilwi yashrabu waxaa caba bihaa isha almuqarabuun biduuni masjin isagoon la barxin bay muqarabiin cabaysaa asxaabulyamiina waa loo barxaya waa asxaabulyamiin iyo muqarabuun waad soo kala ogaatay fii suurati alwaaqica ayaad ku soo kala ogaatay saabiquun waxaa la yidhaah fii kulli umay ku jireen nebiga markaa la diro qolada la kawsata ee garab gasha saabiquun baa la yidhaah qolada dib ka soo higsata ee waxay sameeyaan samaysana asxaabulyamiin baa la yidhaah kolkaa waa dad wada dhaqan laakiin kala darajo badan kallaa waxaa hubaala ina kitaaba alabraad baariyaal kitaabkii lagu dhigay camalkooda lafii ciliyiin buugga ciliyiin la yidhaah gudihii buu ku yaalaa ama guriga ciliyiin la yidhaah buu dhex yaal wamaa adraaka maxaa ku ogeysiinaya maa ciliyun wuxuu yahay kitaabun buug marquumun acmaasha akhyaarta lagu dhigow yashhaduhu waxaa dhowroo haya almuqarabuun malaa'igta eebba loo dhoweeyey ina alabraar dadkii rabbi warkiisii yeelay lafii naciimin barwaaqayaal gudahood ayay ku sugan yihiin cala alaraa'iki sariira korkood bay yanduruun ka fiirinayaan yanduruuna wixii iyaga alla ku galladaystay ayay dhowrayaan ama mujrimiinta dhibaatada haysata sida aakhira noogu imaan doona aakhira suura ayay yanduruuna dhowrayaan tacrifu waad aqoonsan fii wujuuhihim wujuuhil abraar baariyaal wejigooda waxaad ka garan nadrata naciim barwaaqada naaxideeda oo wejiga waa muraayadoo kale qofka hadduu dhaqan yahay iyo hadduu dhib qabo labada wejigaad ka arkaysaa goortuu dhiman yahay oo welwel dhib qabo qofku waa dhiban yahay kolkaa welwel iyo naxdin iyo dhibaato hadduu qabo wejigaa madoobaanaya ishaa laalaadaysa dhabanadaa godmaya bishimaha qalalaya waa kuu muuqataa inuusan qofka qunayn laakiin markuu dhaqan yahay isagoo indhihiisa in la leefleefay aad mood muusoonayoo dhoolla cadaynayo wejiga iyo dhabanada fidsan yihiin kolkaa wejiga ayaa ka shifaya qofkan wixii laabtiisa ku jiro tacriifu waxaad aqoonsan fii wujuuhihim wejiyaalka baariyaalka nadrata nacim nicmada iyo barwaaqada aakhire lagu siiyey naxsanaanteedii ayaa wejigoodaad ka arkaysa usqowna waa la waraabiya min raxiiqin khamro makhtuumin weelkeeda lagu alcamay iyagaa furanaya khitaamuhu kabada u dambaysa ay miskun wax walba ka udgoon tahay wa fii daalika barwaaqada alla xusay gudaheeda falyatanaafas ha tartameen almutanaafisuun kuwa tartamaya wa misaajuhu baraxa yaree lagu dakraayo oo ahlulyamiin loogu dakraayo min tasniim ciisha tasniim la yiraa ayaa laga keenay caynan waail yashrabu biha waxaan barax la'aan caba almuqarabuun kuwii eebbe loo dhoweeyey ina aladiina ajramuu maqdaxaasi wuxuu ka sheekaynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii qiimiga badnayd kolka ay ku sugnaayeen makal mukarama dhibaatadii lagu hayay raggii sii darna ka bilaalin wa suhaybin wa cammaarin wa yaasirin wa khubaybin raggii qiimiga badna ee maka joogay dhibaatadii lagu hayay ayaad marka hore arki doontaa kufaaru maka oo fadhiya xaramka oo fiirinaya oo xaqiraya oo markay arkaan asxaabtoo meel maraysa iyo isu iljabinaya kolkaasay carabka iyo daama ka qalqalloocinaya kolkaasaa ninba hadalkii uu isleeyahay hadalka xun male yuu soo tuuraya mid wuxuu odhanaya laqad ja'akum muluukul ardi boqorradii dalka waa kuwa calashan waa radan yihiin baaba'an yihiin baa laga wada mid wuxuu leeyahay la in dakhala haulaahi aljanna warma waxaa urayaa janno galay hadday kuwaa janno galaan anigana boqol sanaan kasii horeeya hortood baanba kusii jooga anay igu imaanayaan meesha saanaa loogu cayaari jiray taas waa dhaqankii adduunka yiilay iyo aakhiro markii la tago oo kuwaana lagu soo dhoweeyo janno gudaheed kuwaana cadaab lagu aaburo oy kolkaa kuwii fiirsanayaan oo intii kuwii ku jiray naarta la yiraa war meesha waa ku dhammaanteena ka soo baxa albaabkaa laydinka furaya oy rumaystaan oy soo dabaashaan naarta soo jiraan iyagoo baaba'ay markay albaabka yimaadaan qab lagu siiyo ay naxdin seljugla u dhacaan kuwiina waa ku qoslayaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ina aladiina ardaasha ajramuu dembiyada waynaystee gaalada ah kaanuu fi dunyaa waxay ahaan jireen min aladiina akhyaarta aamanuu xaqa rumeeyey dartood yadxakuuna kuwa la qosla oo qosal istiisi iyo xaqiraadi ku jirto ayaa markay asxaabta arkaan ayay qosli jireen wa idaa maruu hadday asxaabta maraan bihim mujrimiinta yataqaamazuun way isu iljabin jireen oo fartaa la ysugu fiiqaya kuwii socodkooda day dharkooda day say u egyihiin day wa ida inqalabuu hadday mujrimiin laabtaan ilaa ahlihim aqalladoodii u laabtaanna inqalabuu waa laaban jireen fakihiina iyagoo ku faraxsan hadal xumadii asxaabta la yidhi baa lasii dhedhansanaya lasii dhuuxaya lagu sii qoslaya wa idaa ra'aw hadday mujrimiin arkaan hum mu'miniin qaaluu mujrimiintu waxay dhihi jireen inna haaula kuwa asxaabta isku sheegaya ladaaluuna waa lumeen oo qabiilkii iyo guntii ab iyo awa wixii laga soo gaaray iyo aarkiiyo wixii lagu dhaqmi jiray yay diideen mid kharriban oo maxamed la yidhaah saaxir shaacir kaadib majnuun ayay raaceen kolkaa gunti iyo qabiilkay khilaafeen baa asxaabta lagu oran jiray ilaah wuxuu yidhi wamaa ursiluu mujrimiin lama dirin calayhim cala saxaaba looma dirin inay xaafidiina ilaaliyaan oo ma iyagaa u rabbi ah ma malaa'igtii xisaaba la yidhiba hadday hagaagaan iyo hadday hallaabaan maxaa ka galay oon edab darro ahayn intaa waa intii adduunka dhacday kolkaasaa rabbi yidhi falyawma aakhira markaa la taagan yahay maanta aladiina akhyaartii aamanuu xaqii rumeeyey baa min alkufaari gaaladii yadxakuuna ku qoslaya arrintii isbedesha kuwaa wax kama hadlaysneen xoogaa waa goomanaayeen dhaqaalaha ku yaraa laakiin kuwa naar bay ku jiraan kuwaana jannay ku jiraan kolka arrintii isgedisayo mu'min